bulshadeena sideedaan iskabe maalmoonle ka jariyida wadooyinka gudaha magaalada saynan dhirin dhibaatooyinka kuwa baawurleyta iyo sidoo kale walshilee iyo weliba lahasaari oo amiirka dareerta baawurleyda baawurleyda shalduun ee ka dhaha shaqeeyasa gudaha magaalooyinka gobolka baay iyo weliba lanka baaqe inuu ka dareeran hawaariyadan gaaban maadaama laka guda jaro maalmooyida afhayeenka ciidanka booliska gobolka baay lamaxdegli xasan cabdulaahi maalin sambokor iyo awaamiirtan warbaahintan mari baawuleyta shalduun ee ka dhaha shaqeeyasa gudaha magaalooyinka gobolka baay dadka oo bajaajleyta eh magaalada may laraay iyaala oo basalaad iidad lah tukudi iyaala magaalada haka fasaxmeen dadweynaha magaalada haka fasaxmeen ini tartiibta baawartii aan wadan mas-uuliyad wayba ku saaran dadku suudo mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga may laraay mas-uuliyad ku saaran ehe mahad shukri iskule oo soonkii labaatan iyo sagaal yay oo may laraay safayle ka soonni alxamdulilaahi rabbil caalamiin iyaadaba may laraay ilaahay inaynu ku shukri inuu gaar ahaan wayba antoonku mahadnagay ciidamada amniga oo qaybajo shaldajiisan sida booliiska ciidamada nabad sugidda asluubta militariga dhammaan ciidanka maylarahay amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali guud ahaan ciidanka maylarahay amniga sugaay ee soomaali eed eed aan mahadsanyin khaasatan ciidanka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baydhabo qaybajo shalgadiisan safayle maylarahay iyo aan wada shaqeeyan gaar ahaan wayba safayl ciidankan la shaqeeyey bilaan sooma aan ka soomi magaalada baydhabo gadoomiyaha dhalinyarada labaandu ay sanadaacad itiimya ina safayle may dharahay qaybo shaljidaysan oo ciidamada may dharahay aan la shaqeeyan marka wayba soomaali kamaa mahadaase qofkii soddon soomi maalintoo lankii labaatan sagaal beri soomi maalintoo magadarsad waayo marka guud ahaan dadaalkiina dadaalni wayba laha aynoo halawnay maalmo ciidda ciidamada boliis wayba aan ka baaqay maalmo ciidda sideedan ber mase afartan ber ini iyo eed iyo eed may laraa in dhabar adeegan shacabka meelohan iska baxayan oo ciyaaro hidihi dhaqan jooga suubsadaayan meelo fanaaniintana iska kooyan dadweynaha meelo ka caweeyan ciidamada amniga way baan ka baaqay ini may larahay eed iyo eed mas-uuliyadna isku saaran tankala wayba may larahay in sheegay dadka oo bajaajleyta eh magaalada may larahay iyaala oo basalaad iidad lah tukudi iyaala magaalada haka fasaxmeen dadweynaha magaalada haka fasaxmeen ini tartiibta baawartii aan wadan mas-uuliyad wayba ku saaran dadku suudo mas-uuliyad ku saaran way kaloo mas-uuliyad ku saaran iyaalka jidka maraayinga may dharahay mas-uuliyad ku saaran marka walaal wayba kalena bajaaj kalanka wadahay walaal markale walaal wayba kalena ini shil ay isku ilaalida inkastoo may dharahay qadarta ilaahay isku leey laakiin ini dadaalan yalla fade tan kale ciidamada amniga waybaan ka nagay sideedun bari ciidda ini may dharahay dhabar adeeg suubiyan soonkan inti may dhahay dadka cibaadaysadaayeen salaatuleelka leydhe taraawiixda leydhe meel kasta masaajida may dhahay ciidamada amniga teeganaayeen idaafaha beledka eediyeedaan teeganaayeen amnigii safayle aan sugan marka wayba laha sideedan ber hay dhabar adeegay marka eediyeedaan mahadsanyin guud ahaan reer baydhow awamiirtan hukuumaadka taliska ciidanka booliska gobolka baay iyo koran qaadasa badqabka bulshada intii la guda jira maalmaha dabaaldega munaasabadii dulfaderiga